سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالنا علينا وشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما وشرط كل, كل, كل علة أن تضرد في كل معلولاتها التي ترد لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا والحكم من شروده أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه أي أصلها التحرير, أي أصلها التحرير إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل عن دليل حكم قد فقد بسم الله الرحمن الرحيم والقياskii ayaan soo aragnay qiyaaskiina kollay qaybihiisii waynu soo wada aragnay iyo tacriifkiisii halkana sheekhu raximahullahu tacaala abiyaadan wuxuu inoogu sheegayaa uu baabka qiyaaska uu ama fasalkii qiyaaska ku khatimayo qiyaaska arkaanihiisii ama arkaamihii qiyaaskaan soo sheegnay ee asalkii iyo faracii iyo ciladii markaa jaamic ahayd iyo xukumkii afartaa weeye arkaanta qiyaaskuya bal arkaantaas waxyaalaha u shuruuda ama loo shardiyo ayuu halkan inoogu sheegayaa ama qaybo kaba adigu kuwaas inoogu sheegi wuxuu ihi bal markaana waxaana dee shuruudan waa markay shuruuddaasi buuxsamaan buu qiyaas toosan oo saxiixa noqonaya washardu shardigu fil qiyaasi qiyaaska figiisanu qiyaaskan imakaan hayno waxa loo shardiyayaa khaasatan arkaantiisii kownulfarci faraca ahaanshihiisa weeye munaasiban mid u munaasiba uu yahay liaslihi asalkiisan dee xukumkii uu lahaa isagii iyadoo qiyaasaan loogu soo gudbinayo filjamci xagga kulminta la kulminayo ah waa wasfigan jaamicee kulminaya ama ciladan ka dhaxaysa uu munaasib yahay waa kan sii suureeyay baad waa tii taswiir ahaan ay ula iman jireen bian yakuuna inuu noqdo jaamicul amrayni labadan amar ee faraca iyo asalkaa waxaa isu geynaya jamcinayaa waa ciladii munaasiban mid u munaasiba lilxukmi xukumkan markaa dee qiyaaskuba isagu uu ku imanaya ee la naqlinaya asalkii uu lahaa ee faraciina loo sugayo markaa duuna maynin been la-aan iyadoona waa takmiila uun been aani jirin bal markaa halkan labadan beyd sheekhu raximahullahu tacaala wuxuu inoogu sheegayaa in faracan shardiga uu leeyahay dee faracuna waa imaka masaladan ama suuradan xukumkeedii aanay mansuus ahayn inaan qur-aanna ka helin xadiidna ka helin ijmaacna aynaan ka helin ee laakiin aan doonayno xukum inaan u sugno on qiyaas ugu sugno ee san ugu sugaynaana masalo kale ama suuro kaleo asal ah oo xukumkeedu mansuus yahay baa jira oo tanna ay dee macno ka dhaxeeyaan ama wax kulminaya jiraan haddaba kaas weeye faraci wuxuu markaa yidhi shardigiisu waa inuu u munaasib yahay asalkiisin u munaasib yahay oo uu munaasib yahay waxaan iyaga jamcinaya oo macnaa waxa weeyaan imanka dee labadoodan qiyaaskii si uu u hagaago cilo ama wasfi u munaasiba xukumkan oo xukumkan keenaya sade cilada markuu inoo soo wado xukumkan keenaya oo suuradii asalkii ku sugan ayaan faracanna ka helay wasfigaasna waa wixii u munaasibkaa xukunkani inuu yimaado bal markaa munaasabada halkanna waxay noqonaysaa faracii inuu munaasib noqdo asalkii wasfigaan asalkii ka helay mid la mid ah oo kaa u mumaaila waa inaan ka helayno faraci oo wasfigan cilada keenaya ama dee xukunka keenaya cilada lagu magacaabayo ciladii ee asalkii kuba sugnayd waxa weyaan waa inaan taas mid la mid ah aan ka helayno faraci aan ka helayno maalan bal nabiid koley dee kolkol qiyaasba uma baahno axaadiid baaba kuba yimi axaadiidtii keenaysa wax kastoo caqli dooriyaaba inuu waxa weeyaan khamro noqonayo ee bal markan qiyaas xaggii kaba dhigno khamradii waa asal nabiidkiina ama waxyaalahan kale ee waxyaalo kala duwan laga samaystay laakiin caqligii doorinayaana dhammaantoodba farac buu noqday khamradii maxaan idhi waxaa taxriimkeeda keenay ama ciladan ama wasfigan dee keenay in ilaahay subxaana watacaala inaga xarimaa waa iskaarka waa inay caqligii dee ahaa waxyaalaha waaweyne ee ilaahay nooguba niceeyey ibnu aadamku baha-inta kale kagaba soocan yahay uu bedelayuu doorinayo iskaarkaasaa ku sugan haddaba wasfigu kaa weeye marka faracii markan shardigiisii waa inuu u munaasib yahay asalkiisii waxaan isaga jamcinaya daraaddeed iskaarka naftiisii waa inaan ka helayno waxaan dee aan doonayno inaan khumrada xukumkeedii aan siino oo qiyaasahaan aan ku siino oo waxyaalihii kale caqliga doorinayay ah bal markaa waa inaan ka helayno oo ciladaa aynu taa ku haynay ee aynay caqli doorinayso waa intii nafteedii ama wax mumaaila aan ka helayno faracan markaasaa qiyaaskii dee uu noqonaya qiyaas saxiixa oo xukumkii uu asalku lahaa aan siinaynaa faracan aan siinaynaa munaasabadu intaas weeye maka oo bal maalan taas bal markaa waxa weeye kolleyna shardi horena waan soo aragnayba oo inuu bal maalan laga yaaba aan kaga maarmi kalayna radulfarci ila al asli licilatin cibaaro sidaasa oo farci in la celiyo وكن أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة مركا واتي نفتيلون لكن بل شرط أهم وإما كالك النوغ موجين كتاب كنا روح مبتدي والله يابا وحيالها إنا نبرا رقم بمركي هوري دعيدي لوغ تلقل إيا أما أدو مركاس أي أهيد با shardigaa hore ayuunbuu ama hadalkaa hore tacriifkan kusoo aragnay ayuunbaa imika shardi ahaan inoogu yimo oo la macno noqonaya markaa kaa labada bayd intaas weeye waxaa inoogaba sugan oo wa shardu shardigu fil qiyaasi qiyaaska fiigiisa ama waxaa shardi u ah kownulfarci farciga ahaanshihiisa lafdigan shardina imaka halkan dee waxa weyaan ashan maaha imaka wax cahdiye ee dee waa ashi kolay cumuumka faa-iideynaysay oo maaha shardi keliya uuna waxa shuruudee halkan inoogu sugan oo dhanba cibaaradani waxa weeye waa wax ay noo shamlinayso oo dee markaa halkan waxa inoogu imanaya oo dhanbe waa shardigii qiyaaska washardu shardiga fil qiyaasi qiyaaska ahaaday figiisu waa kownulfarci farciga ahaanshihiisa munaasiban mid u munaasiba uu yahay liaslihi asalkiisii u munaasiba filjamci xagga jamcinta waa waxaan isu geynaya iyagii ka dhaxeeya macnahan mushtaraga ah ee ciladii ama wasfigaasba waa maxay jamcintii bian yakuuna inuu noqdo oo jaamicul amrayni labadan amar ee faraca iyo asalkaa wixii jamcinaya isu geynayay munaasiban mid u munaasiba lilxukmi xukumkan oo iskaarkii haddaan eegno dee in la xarimo inay caqligii baabu doorinayaa oo ruuxii bal maalan dee xukumkii munaasib buu yahay laakiin waxaan in macnaha waa in ciladan laga helay ama wasfigan laga helay xukum asalkii in laga helayana mid lamida ama dee wax mumaaila laga helayo faraci duuna maynin mayn waa kadibkaa la yidhaha ama beentaa la yidhaahaa halkana dee shardigaas ayaa jira weeye waa buuxin uu beydka ku buuxiyay unoo lafdiga mayn faalfa qowlaha kadiban wamayna bal markaa maynku waata وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما بن وكون أي وشرط شرط وحوية في القياس قياس كان في قيسة وحا لو شرطية كون ذاك الأصل أصل كاس يحكم كيسو منصوص كبأها ahaanshihiisa uu yahay haabitan markaa isaga naftiisa maahee kownu daaka al asli kownu xukmi daaka al asli wey waayo waa asalka xukumkiisa ahaanshihiisa uu yahay haabitan mid sugan bimaa yuwaafiqu wax waafaqaya alkhasmayni labadan masalada ku munaadaroonaya ku doodaya wax waafaqaya waa inuu ku sugan yahay fii ra'yayhimaa dee iyaga aragtidooda iyo ijtihaadkooda wa shardu kulli cilatin cilo kastana shardigeedu waxa weeye an tadarida inay daa'imto oo ay dee joogto iyo wax mustamira noqoto fii kulli macluulaatiha waxyaalihii iyadu ay dee ku sugnayd ee iyada lagu cilaynayay oo dhan allatii macluulaadkaasoo taridu soo arooraysa wey oo lam yantaqid markaas aanu burin oo lafdan lafdi ahaan walaa macnan macno ahaan aanay u burin iyadu oo dee lafdi ahaanna aanay u burin oo awsaaftii iyadii laga cabiray markay khaasatan dee awsaaf kala duwan ama ciladii murakabadayd ay tahay inta la helo aan xukumkii la waayin walaa macnan macno ahaanna aanay u burin oo macnahan wax lagu cileeyey marka aanay iyadu murakabo ahayn ee lafdi wax kaliyaba lagu cileeyo awsaaf aan ka koobnaynee waxawey macno ahaanna aanay u burinoo in macnihii wax lagu cilaynayay suuro inta laga helo aan xukumkiina la helin bal matalan taas oo waa intiqaadkiibay suuradiisii tahay falaa qiyaasa qiyaas uma sugnaanin oo qiyaas ma gelaya fii daati intiqaadin buritaan mid u saaxiibo oo dee ama lafdi ahaan u burtay ama macno ahaan u burtay musalan ay maxkuuman ama muqtadiyan waa lafdi takmilo ahun xaal u yahay kaasi mid la keenayo ama la xukumayo uun adugu bal waxa weeye wax buray oo lafdi ahaan u buray ama macno ahaan u buray iyada wax qiyaasoo ku sugan oo ama gelaya ma jirto bal labada beyda kale aynoo dambeeyeen beydka hore horta wuxuu inoogu sheegay xukumka asalku leeyahay shardigiisii oo asalka naftiisa maya waa xukumkan uu shardigu leeyahay oo waa tii arkaantii qiyaaskaan nidhi waa farac iyo asal iyo xukum xukumkuna maanta waa deenay waxyaalaha kaloo dhammi waa dee waa qaybihii uu ku hagaagaya wixii maanta maqsuudka ahaayaynu doonaynay masaladan xukumka kuma sugno xukumahaan ugu sugno xukumkaas iyo ciladii intaa weeye haddaba xukumka maxaa shardi u ah masaladu hadday tahay masalo dee qaaliban waa masaa-isha fiqiga dee layska culimmadu ay aragtidooda kol haddaanay masaladii nas kuba iman xukumkeedii oon qiyaas u adeegsanayna si aan xukumkeedii ugu ogaano kolay waa imanaya aragti kala duwan baa soo gelaysay hadday cidi kuba munaadaroonaysa ama ay isku haysatay masaladan ay ku doodaysay oo bal matalan masaladan faraca aynu xukumka u sugayno ayaa dee ah masalo munaadaraba ama laba khasmi dhexdood ah oo xukumkiibaaba isku haystaan faracan marka midkood baa wuxuu doonayaa inuu daliishado qiyaas oo matalan qiyaas ahaan uu ugu sugo xukumkii maxaa markaa la shardayaa xukumkaas in bal xukumka marka horeba asalka ku sugani xukum sugan oo ku sugan waxay labadoodu isla waafaqsan yihiin uu yahay bacnaa xukumkaa isku waafaqsan yihin oo matalan asalka imanka asal wixii asalka ahaa aynu maala qiyaasta ee xukumkii uu lahaa aynu qiyaasaan kusoo gudbinaynay labadan khasmi waa inay isla ogolyihiin asalkaasi inuu xukumkaa leeyahay oo taasa isla ogolyihin isku waafaqsayn haddii ay jirtaba labadan khasmi ee masaladan dambena isku doodaya haddii asalka hore xukumkiisa aanay isku waafaqsanayn oo midkoodna uu leeyahay asalku xukumkaasuu leeyahay midna meeye uu diidan yahay dee wax qiyaasba markaa ma jirto ninkan kale qiyaas looma xujaysan karo ina asalkii horeba xukumkiisii ma ogola oo agtiisa isagii ma sugayo ama agtiisa kuma sugna bal markaa marka ay dhacayso ruuxii in qiyaas loo xujaysto waa marka bal maalan khamradii oo kale ciladiina iskaar baan kaba dhignay xukumkiina taxriim buu ahaa taxriimkaa isku waafaqsan yihiin taxriimka iyo dee ciladiisaas dabadeed bay markaa noqonaysaa dee kol haddii taxriimkii hore ay isku waafaqsanaayeen ama dee xukum kalaboon taxriim bahayn ba ay isku waafaqsanaayeen in bal maalan la yidhaaho loo xujaysto la yidhaah dee waayo suuradanna ciladii baan ka helaynaayo xukumkaasu leeyo kii kale uu xujaysto ee bal markaa taas weeye asalku bal miaal kale haddaan soo qaato oo kale ruuxii cid wuxu dardaarantay cid wuxu dardaarantay ee shaksi kale ayuu wuxu dardaarmay kii muuse la hugaahaabaa dilay wixii uu ku dardaarmay ma helayaa waa masalo farciya laakiin bal markaa taasna culimmadu waxay sugayaan inuu dee kol haddii isticjaalkaas xaggiisii laga helay aanu wixii uu loo dardaarmay yeelanahayn oonu waxba ku yeelanahayn waxaana uga qiyaas qaateen ruuxii muwaradka ahaayee isagu ruux kale kwaaridka ahaayee dhexlayay hadduu kii uu dhexli lahaa ee uu isagu dhexalkiisaba lahaa dilo bal dee waxaa laga dhigayaa un man istacjala shaya qabla awaanihi xuurima marka ma cuqiba bixirmaani oo dhaxalkii xataa haddaan dee qiyaasaas kale iyo waxyaalo ka iman dhaxalkii waa ka qadaya de meeshii waxaa muuqata ninkan ama imanay kaskarataba haddaanay suuradan ku jirina suurooyinka kale ruuxii intuu noloshiisiiba raagsada inuu yidhaaho wixii dee damcana uu ku jira dil adishidba qiilaba ha ku dila si uu wixii uba qaato haddaba masalada xagga qatliga oo kale nusuusta qaarkood baa kuba timi masaladan kalena waa qiyaasoo kale bal maalan suuradaasoo kale haddii laba khasmi mid ahaani uu leeyahay muuse lahugu hadduu kii muusiga ahaa dilo wax uu yeelanayaa ma jirto dee waxaan uga qiyaas qaadanaynaa maalan waaridkaba dilkiisii kan kale waa inuu ku waafaqsan yahay inuu ruuxii bal maalan dee waaridka ahaa ama waaris noqon lahaa hadduu muwaridkiisii dilo inuu dee ka qadayo dhaxalkii hadduu markaa yidhaa dee taasba uu dhexlaya qaatilkuba waa dhexli karaya oo bal maalan qowlkiisa uu yahay markaa dee xujo loo xujaysta isaga qiyaas ma jirto marka horeba xukumkii asalkii ee qiyaaska keenayaanu meeshii isagu ogolayn bal markaa taas baa xukumka asalku uu yahay hadday masaladu laba khasmi dhexdood ay tahay in si uu qiyaaskii xujo ugu noqdo kan khasmigan munkirka ah xukumka asalku leeyahay inuu dee agtoodii labadoodan ay isla waafaqsayn asalku inuu xukumkaa leeyahy waa si uu xujo ugu noqday laakiin haddii aanu khasmi jirin wuxunbaaba la odhanaya sidan hore u soo maray kan naadirka ee masalada eegaya qaa'iska ee qiyaaska sugaya waa inuu marka horeba xukumka asalku dee isaga ciladan iyo waxan uu kuba sugan yahay taasun oo shardigu waa inuu xukmul asli uu sugan yahay n daliil uu isagu ogol yahay oo kan qaaiskeena daliil uu qabo waa inuu ku sugan yahay laakiin masaladu markay khasmi tahay si qiyaaskii ninkan kale loogu xujaysto xujana ugu noqdo horta waa inuu xukumka asalka ogol yahay oo inuu xukumka asalku uu sidan yahay ay isla waafaqsayn intaas weeye beydka hore wuxuu inoogu sheegay ama ka labaad kolay cibaaradan waxaan filayaa kalaamkeedii iyo waxyaalahaasna laftigan lafdi iyo macniyo inaanay burin sharaxi baynu kuba soo aragnay wana cibaaro mala istilaax ahaan u laamaysa ee dee cibaaradoo intan ka koobaniba ay nagaga fillaan lahaydba marka waxa ay tahay uun ciladana shardigeedu waxa weeye inay cilo mudarida a noqoto idiraadka ciladuna macnihiisu waxa weeye markastoo ciladan la helo waa in xukunkaa la helayo markastoo cilada la helo waa in xukumkii la helayo ee hadday dhacdo iyadoo ciladii ama wasfigii wax lagu cileeye layidhi xukumkan baaba dee isaga sababtaysa ahaa ama waxa weyaan aan suuro ka helo laakiin xukumkii aanu jirin ciladii cilo markaa burtay bay noqonaysaayo wax laguma cilayn kara markaas taas baa adigu intan ay tahay oo bal maalan haddaan idhaahno khamrada waxa loo xarimay waa iskaarkan markaa waxay noqonaysaa mar kastoo iskaar la helay iyo suuro kasta iyo shay kastoo iskaarkii laga helay inuu xaaraam noqdo oo xukumkaa yeesho ee haddii ay dhacdo inaan wasfigaa imika ciladii aan ka dhignay taxriimka keentay aan suuro helo oo suuradiina aan ognahay inaanu taxriim ahay xaaraam ahayn iyada markaa waxay noqonaysaa ciladii dee waa cilo burtay waayo waa inay mudarido noqoto oo mar kastoo iyadii la helaba wasfigan aan wax ku cilaynayna aan helaba ama ciladan aan helaba waa in xukumkiina la helayo taas baa mudaridnimadu ay tahay oo waaba kan isaga hadalka sii wada macluulaadkeedan ay ku soo aroorayso dhan ujeedadu waxyaalihii cilada laga helay ama awsaaftaa laga helayo dhan waa in bal maalan aan xukumkiina uu la socdo un ee haddii wasfigii la helo ciladii la helo xukumka jirin cilo burtay noqonaysa arrintaasi waa hadal cad weeye laakiin hadalka uu raaciyo lafdi ahaana inaanay u burin macno ahaana aanay u burin waa si aynu ku soo aragnayba kitaabkeenii yaraaye uu nadminaya waraqaadka ahaa kalaamkii ku sugnaana kulley sharaxaan kuba soo maray bal markaa waxa ay tahaynu waa malaa waa hadal istilaaxun macnuhu horta intaasun weeye laakiin markan ay lafdi ahaan ay leeyihiin lafdi ahaan aanay u burin ayaaba hadday ciladu ay ka koobnayd awsaaf isu tagtay ama ciddata awsaaf ay kaba kooban tahay oo cilada murakabada ay tahay ayay kaba cabiraan lafdiga ujeedadu markaa waxay noqonaysaa alfaadihii iyada lagaba cabiray awsaafihii iyada lagaba cabiray dee mar iyadoo la helay oo haddana aanu xukumku jirin waa inaanay dhicin haddii kale ibtiqaad bay noqon markan macno ahaan ay u burtana waa markay ciladu aanay awsaaf mutacadida aanay ahaynee wasfi keliyaba ay leedahay laakiin kolley hadalku waa isla hadal aad moodo un maraa nooc istilaaxe waa islaaba mid oo bal maalan qatligan keenaya qisaasta haddii aan nidhaahno bal maalan waxa qisaas keena qatlun camdun oo cudwaan oo waa qatli camdi ahaan loola yimo dee tacadi iyo gardarrada ahayd oo biqayri xaqi aan ahayn meeshii qatli baan ka cabirnay camdi baan kaba cabirnay cudwaan baa meeshii alfaado dhowra ama awsaafo dhowra ayaa ciladii aan wax ku cilaynaynay ay tahay marka waxay noqonaysaa cilo murakaba ah taasoo kale lafdi ahaan inaanay u burinoo ujeedadu aynaan helin suuro suurooyinka ka mida iyadoo qatligii uu jiro camdiga ahaaye cudwaanka ahaayo haddana aanu qisaasi kaba iman taasi aanay balmatalan aanay dhicin waa lafdihan ama iyada iskaarkoo kale lafdi keliyaan kaba cabiray aliskaar baan idhi alfaado aan isu geyna ama awsaafo isu tagtay oo ciladii ay ka kooban tahay ma jirto taasna waxay kaba cabiraan markuu taa yahay macnahaan bay kaba cabiraaneen laakiin kolley waa wax istilaaxuune ujeedadu waxay noqonaysaa uun ciladan xukumkan lagu cilaynaya wee laga dhigay inay xukumkan waxa keenay ama sababtiisu iyada ay tahay mar kastoo suuro laga helaba xukumkii waa in laga helayo taasaa idiraadkii ciladu noqon marka buritaankana muxuu noqon in ciladii ama wasfigii aynu suuro ka helay oo xukumkiina uu ka hadhay ciladii way jirtaa laakiin xukumkii ma jiro suuradaasoo kale bal haddii dee maanic uu meeshii halkan waxa manciyey uu yahay ama shuruudeedii oon buuxsamayn dhib ma laha ee iyadoon maanicna jirin haddii suuradii ciladii aynu hayno aan xukumkii la helin taasi markaa cilo hagaagsan baanay ahayn cilo markaa qiyaas gashana baanay ahaynoo dee waa tanoo waxa cilada aan wax ku cilayn karno ee hadhow suurooyinkii kale aynaan xukumkeeda ahayn ee iyada aan ka helnayn aan xukumkii aynu soo ogaanay aan sii karna waa markay cilada mudarida tahay intaas weeye intuu halkan inoogu sheegaya bal markaa laqbadii baan ku yarlaamaya saddexan bayda imakaan siraaciye wuxuu yidhi wa kownu daaka lasri ay wa shardu shardigu waxa weeye qiyaaska kownu xukmi daaka lasri xukumkii baan leenahay ayaa beydkani uu ku tacalluqsan yahay asalka xukumka asalkaas arkaantii qiyaaska kaba mid ahayd xukumkii uu lahaa ahaanshihiisa uu yahay haabitan mid sugan bimaa wax yuwaafiqu waafaqaya alkhasmayda labada khasmioo xukmul asli ay isku waafaqsan yihiin labadan iyagu meesha ku doodaya ee faracanna bal matalan dee ay imika ku doodaya xukumka uu leeyahay midkood markaa qiyaas ahaan uu xujaysanayo fii ra'yayhimaa labadooda ra'yi wa shardu kulli cilatin cillo kastana shardigeedu waxa weeye an tandarida inay daa'imtoy joogto noqoto adigu mustamiro noqoto fii kulli macluulaatiha waxyaalihii iyada lagu cilaynaya dhammaanteeda iyada dee intay ku sugan tahay iyada cilo loogaba yeelayay allatii taasoo taridu soo arooraysa iska takmila un oo lam tantaqid aanay borin lafdan lafdi ahaan aanay u borinoo khaasatan taa kaba kooban ciddata awsaafin alfaadihii laga cabiray ciladaas aan la helin suuro suurooyinka kaba mida iyadoon xukumkii laba socon walaa macnan macnana aanay burinoo macnihii iyada laga cabiray ee lagu cileeyay xukumkan aan laga helin suuro iyadoo xukumkiina aanu laba socon falaa qiyaasa marka hadday dee taatay qiyaasi ma sugnaanin fii daatinta qoodin buritaan mid u saaxiibo ujeedadu tii burtay ama lafti ahaan ha u burto ama macna ahaan waana wax keliyun baan leedahay ama wax keliyun bay noo tilmaamayaan wax qiyaasoo iyada gelaya taa ama wax looga qiyaas qaadanayo iyada taasi ma jirto musalan xaalu yahayo maxkuuman bidalika laakiin waa lafti iska takmila والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا مع وحده والحكم حكمك من شروطه شروطه سيوحة كواب مداسنا أن يتبع إن الراعه cilatahu ciladiisa uu raaco nafyan waa nafyi ahaan iyo wa ihbaatan waa wujuud ahaanba iyo sugitaanba macan xalayin iyagoo dhan labadani fahiya ciladu allatii tii weeye lahu lilxukmi xaqiiqan xaqiiqa ahaan tajlubu soo jiidaysee keenaysa wahuwa isagu alladii kii weeye laha waa ciladaas dee iyada lagu cilaynayo xukumkanba kadaaka saasoo kale yujlabu ama yujlabu loo soo jiidaya laha iyada kadaaka saasoo kale saa iyada u soo jiidayso isaguna wuxuu markaa ay keenaysay ayuu noqonaya alxukmu walmajlubu lilcila oo macnaha ujeedadu waa amarka ay ansaxaysa inuu ka ratibmo ciladii markaa xukunku halkana muxuu sheekhu raximah llahu tacaala inooguba sheegayaa xukumka waxaa loo shardiyaa inuu ciladiisan ku xidhan yahay oo uu la socdo waa hadalkan dee aada u mashhuurkee laydhaaho alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman ay dhahaan tii weeye oo ujeedadu xukumkii wuxuu la socdaa uun ciladiisan hadday jiritaan tahay iyo hadday la-aan tahay oo macnaa waxa ay noqonaysaa markastoo ciladii la helo waa in xukumkii la helayo markastoo ciladii la waayana waa in xukumkii la waayayo markaa qaybtaa hore ciladu inay mudalido tahay wujuudkii baaban kuba soo aragna nafyigiina waa kane ee adigu markaa waa inuu xukumkan iyo ciladani hadiyo goor wada socdaanoo suuro kasta oo ciladii aan ka helaba waa in xukumkii jiro suuro kastoona ciladii aanay jirinna waa inaanu xukumku jirin ee hadday dhacdo iyadoo ciladii la helay oon xukumku jirin waaba taa intiqaadka aynu kuba soo maray haddaan helno suuro xukumkii aan hayno xukumka naftiisii ciladiina aanu lahayna dee iyadna waa nooc intiqaadu un oo ama markaas meeshani qiyaaskaniima toosnaanayo waa dee ciladii wax kalaa laga doondoonaya markaa tan ma noqonayso ee waxa weeyaan waa xukumku wuxuu la socdaa uun ciladiisaas hadday tahay wujuud iyo hadday cadam tahay tan uu nafyiga kaba cabirayba intaas weeye taas baa shardigu yahay ee dhab ahaanna wuxuu leeyahay ciladani waa waxaan keenaya ee soo jiidaya xukumkan waxaan xukum ciladan ka ratimaya ka dhalanayaana xukumkiibuu noqonaya beydka dambe macnihiisii walxukmu xukumkii min shuruudihi shuruudiisa waxaa kaba mid ah oo xukumka shuruudiisa kaba mid ah an yatbaca inuu raaco cilatahu ciladiisa raaco nafyan cadam ahaan uu raaco isbaatan iyo sugitaan ahaan oo wujuudkiiyo cadabkiiba uu raaco haddii ciladii la helana aan helayno hadday meesha ka baxdana uu ka baxayo laakiin suuro aynu sharaxi kusoo marnaa meesha imanaysa masaladani waxay ku koobnaanaysaa marka xukunku cilo keliya uu ku cilaysan yahay cilo keliya uu ku cilaysan yahay sa imanka iskaarka oo kale iyo khamradiide waa iskaar sakhraamid oo kale taas way noqonaysaa markastoo iskaarkii la helana xukumkii waa jirayaa haddii iskaarkii la waayana xukumkeeshow ka baxayaa khamradii hadday khal isu bedesho iyadoon wax lagu dardarina iyaduna ay isbedesho oo wixii keenayay caqliga inuu dooriyaba meeshii ka baxay khalbay noqotay dee alxukmu yaduru maca cilatihi ayaa iman nafyan wa wujuudan markaa nafyan waa maalan waa wujuudan baa imanaysa ama waa ihbaatan oo khamradii waa tan daahirka noqonaysa xalaal bay wixii noqonayaan way isbedeleen waayo ciladii waa la waayey oo markii iskaarku jirayna xukumkii waa jiray xaaraamnimadkii markii meeshii iskaarkii ka baxay oo isagu uu kaba baxayna bal waa takhliid khamradii maxay noqon in xukumkii haddana meeshii ka baxo oo la waayo marka taasoo kale wey waa inuu xukumkani uu la socdo ciladiisa had iyo goor waayo intaasoo dhan maxay ka ixtiraazayaan dee qiyaaskii imaka waa waxaan nas qur-aan u iman oon xadiis u iman oon ijmac u iman oo aan haddana doonayno xukum sharciya noqonaya xukumkii sharciga aana dee imaka tan waa waqtigii loo baahdayna waayo haddii umuuraha aan helayno waxa weeyaan umaynaan baahnayn marka dee kolley taas maxay keenaysaa in dee la gees kastaba laga dabdiyo oo bal maalan si aw qiyaaska qiyaas toosan dabdisan inay xujo sharcigu noqonaya axkaamba kaba ratimaysa taxriim iyo taxliil leh uu noqdo marka xukumkana shardigiisu kaas buu noqonaya ama beedka kale waa iska buuxinum laakiin waxaan leenahay haddii taasi cillo keliya ay tahay weeye haddii adigu cillo wax ka badan uu waxa weeye in uu lahaa bal maalan ruux muslimaba dilkiisii wixii banaynayay ridda oo kale uu ridoobaa way banaynaysay zina bacda ixsaan way banaynaysa oo kale bal tarka salaad haddii dee uu iska diido markaa in badanoo culimmada ka mida qowlkood way banaynaysa oo kale naf kale oo uu dilo macsuumaa way banaynaysa oo kale marka haddii mid ahani meeshii kaba baxo oo laydhaa bal maalan kaga khalaas ruuxani murtad maaha ridda umay sugnaanin marka wax lagu dilaa maba jirto oo kale taasi dee meeshii xukumku cilooyin kalena waa lahaa cilooyin kalena waa lahaa haddii adigu xukumkii wax mutacadida lagu cileeyey iyada marka haddii midkood meesha ay ka baxdo oo kuwii kale mid kale mida ay joogaan dee iyada markaa masaladii waa cillo kalu lahaayo markaa taa halkan ma imanayso ee markuu cillo keliya leeyahay ayay noqonaysaa tahay hadduu cilal mutacadida leeyahay midkoodoo meeshii ka baxday dee ma keenayso inuu bal maalan laydhaa xukumkii meeshiibuu kaba baxaya والحكم من شروط أن يتبع علته نفيا وإثباتا مع حال فهي إيض التي تيوي تجلب سوتشي ليس كينيس له أي للحكم حقيقا حقيقة أهان واستكمله وهو يسوى الذي كيوي يجلب لها كذاك ساسوك إيض حق يد لو سوتشي ليو معنى هو وحكرة ميا كدلنا يدي أو يدي مكبرة ميا بل قياس كمان هكا يقيمي سيكو بحنا baabun markaa faslun ay fi lxadr walibaaxati halkan wuxuu inooga bilaabayaa waa ashyaadan ama laguba intifaaco intii aan sharcigu iman asalkoodii hore wuxuu ahaa maxaa xukunkooda uu noqonayay dee markaa hadhowtaa waxa kaba ratimaysa istisxaabkii iyo haddii aynu daliil sharciya oo xukum u sugayo weyno markaa waxaa imanaysa inagoo xukumkii bal maalan maxaan deeto iyada xukum ahaan halkeen ula laabmaynaan kaba qaadanaynaa xukumkeedii ama istisxaabkiibaa markaa imanaye taas buu markaa baabkiisii yahay ashyaada maxaaraamnima u asala waa waxyaalahan lagu intifaacayo weeye cibaadaadkiiyo taas ma aha dee cibaadaadkuina qabla wuruudi sharci cibaadaba may jirin in ashyadan ma xadribaa u asla mise ibaaxa marka abyaadan soo socoto taasuu kaga hadli wuxuu yihi markaa naadimku laa xukma xukum ma ahaanin qabla bicati rasuuli rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh soo diritaankiisii horteed wax xukuma oo layidhaaho waa xaaraam iyo waa xalaali ma jirtin oo taasi ma ahaaninba weeye inay waxaan axkaamtan sharcigaa dee waxaa laba timi shareecadiibay xaggeeda kaba timi intii aan rasuulka ilaahay lasoo dirin inuu khalqiga shareecada soo gaadhsiin wax xukumoo halkaa kuba sugnaaday taasi ma jirto bal bacdaha bal makaa alxukmu xukumku bacdaha bacda bicati rasuuli sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay bicadiisa dabadeed buu ahaaday bimuqtada daliili daliilku suu keenayo oo waajibinayo oo dee daliilkiisuu inoo waajibinayuu keenayo xukumkan yeelanaya dee amar iyo nahy iyo taxliil iyo taxriim yeelanaya rasuulka ilaahay dabadiis ayuunbaabu ahaaday markii lasoo diray taasunbaaba arrinku yahay laakiin wixii ka horeeyey dee wax xukum oo mucayana oo dee taama xukum ma jirin walaslu asalku fil ashyaai ashyaada fiigeedana ama waa ashyaada hadda aan lagu intifaacayay noqon qabla sharci sharciga hortii taxriim waa xaaraamnimadkeeda weeye laa bacda xukmin sharci laa bacda xukm sharciya dabadii laakiin arrinku saas maaho waa ka duwan yahayoo iyada kolba wixii xukumka sharcigu keeno ayay noqon oo waaba kane balmaa xalla wixii uu banneeyo asharcigu sharcigu uu banneeyo xallallaahu waan bannaynaynaa wamaa nahaanaa wuxuu nagaba nahayo sharciguna canhu isaga xaggiisa xaramnaahu waan xarimaynaa mustasxibiina xaalan waxayse meeloo lam najid aynaan helin daliila xillin xalaalnimo daliilkeeda aynaan helin sharcan sharci ahaan tamasaknaa waxaan qabsanaynaa bixukmi lasli asalku xukumkaa uu lahaa oo dee imika suu ku bilaabay waaba taxriim asalku yah kii baan qabsanaynaaba weeye asalkaas mustasxibiina xaal aan qaadanayno oon la soconayno oon la saaxiibayno ama aan wadanayno alasl asalkaas laa siwaahu wixaan saa ahayn asalkaas ma qaadanayno ma wadanaynee waxaan qabsanaynaa asalkii hore oo bal iminka siuu horreysiiyey taxriim haddee qowl ka raajaxsanna waa inoo dambeeyahay wa qaala qowmun qowm waxay yidhaaheen dida maakii didkiibay yidhaaheen qulnaahu aan nidhi ayay yidhaaheenoo maxay ah waa kane ay asluhaa ashyaada asalkeedu attaxliilu xalaalnimo weeye iyo bannayn laysu banneeyo ilaa maa warada wixii uu soo arooray uu mooyee taxriimuhaa xaramnimadkeedu uu soo arooray fii sharcinaa sharcigeenna uu ku soo arooray bal markaas oo kaas falaa yuraddu ay fa yutabacu kaa waa la raacayaayo walaa yuraddu lama celinayo wayada kaa wixii sharcigeennu uu dee taxriimkiisa ku soo arooray waa la raacay lama celinayo laakiin wixii aan ahayn xalaal baa lagu xambaaraya bal qowl saddexaad oon filaya inaan matnigii inoogu ool waqiila waxaa la yidhi in al asla asalku fii maa yanfacu waxa dadka waxu taraya ee anfacaya ee ah ashyaada lagu intifaacayo jawaasahu bannaanihiisa uu kaasi bannaan yahay weeye wamaa yaduru waana tafsiil aada u fiican oo waa maxaliyo tafsiilkii dee uu markaa inoogaba soo naqliyey wamaa yaduru waxa waxyeelaya dadka darar ugu sugan yahay caqligoodii ama badankoodii iyo adigu wixii darar uu kuba sugan yahayna yumnacu waa la manceeyaayo tafsiil weeye markaa la tafsiil la geliyo bal kolley masaladu waa masalaan hore oo dee usi si fiican usoo aragnay waxa ay tahay ashyaadan bal imika ashyaadii oo dhan yaynaan odhan cibaadaadkiiyo waxyaalahaasi kuma jiraan oo cibaada waxay cibaado noqotaa marka sharcigu laba yimi ee wasabay ee waxaanu sharciga sugin cibaado ma noqonayso bal waa ashyaadan acyaantan ilaahay abuuruu kownkan kuba abuuree bal dee limanfacati naas uba abuuray ee dadkuna ay kuba intifaacayaan taasba weeye de bal imanka waqtigii shareecadii baan joognaa axkaamtii shareecadu way noo caddahay wixii bal maalan aynu shareecadii ay xarimtayna xaaraam weeye wixii si cad ay u banaysay wixii ay kaba aamusayna waa jaanibku raacsayba hadalku kaba imanaya intii aan sharcigu soo aroorina dee markaa xukum waynu meesha aynu nidhaa waa xaaraam iyo waa xalaal iyo waa waajib iyo waa sunno iyo may jirinoo waxa jaanibkaa lagu sifeeyaa may jirin bal haddaba ashyaadu qabla sharci waxa weeyaan iyo dabal khaasatan intan shareecadu ay timi maxaa asalkoodu maxaa u asala ama qabla sharci dee marka dambena xukumkaasaa sii soconaye markaa taa wuxuu inoo sheegay saddex qowl buu imika meesha sheegay qowl waxa weeye waxaani waa ilaahay subxaana wa tacaala milkigii isaga ayaa leh ee milkigiisana idan la-aantiisa in loogu tasarufaa wax meesha taalla maaho tacadi bay noqonaysaa haddii milkigii ilaahay iyo wixii uu isagu lahaa isagoon fasixin idan la-aantiisa laguma tasarufo marka waxa ay tahay ashyaadu xukm markay noqoto waa asal waxa u ah wixii daliil baneeya mooye xaaraamnimo waayo waa waxaa ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay isaga milkigiisa tasaruf fi milki lkhayr biduuni idnihina dee tacadi buu noqonayaa marka taasi waa qowl bal qowlka waa inoo horreysiye waxaad moodaysa waa ku horreysiyaba uu dooranayo waayo waxyaalaha kale siiqa tamriid buu kuga soo naqliyey kaasi qowl wey marka qowlka maxaa ka ratimaya xayawaanaad hadday tahay dhirtaa iyo nabaataadka hadday tahay wixii aynu u ognahay nas imaamadee daliil xalaal ka dhigayana xalaal weeye wixii kale aynaan daliil u helinna waa in laguxaaraan buu markaa noqonaya bal taas waana wax ilaahay subxaana watacaala inoo abuuray inaan ku intifaacna inooguba abuuray oo ilaahay badaa siduu qur-aanka uu kuba sheegay ama ayaad kala duwanna inoogu madna sheegtay taasi iyadu waa qowl marka qowlkaas waxa weeyaan daliil baan eegaynaayo haddaan daliil cadayn badnaynaya aan helo daliilkii baan raacaynaa haddaan daliil xarimaya helana daliilkii waaban raacno kii hore adkay laakiin marka aanu wixii uu yahay wax daliila oo xalaal ka dhigaya aynaan hayn dee daliil xarimayaana aanu jirin asalkan baan qabsanaynaayo waxaan ka dhigaynaa markaa waxaa inuu aanu badnaanayn taasi waa qowl waana qowl laga raajaxsan yahay qowlka labaadna waxa weeyaan meye ashyaada waxa u asala xalaalnimo oo markaa taasna maxaa macnaheedu noqonaya wixii daliil xarimaya aan helo xaraan buu noqon wax alla wixii kale daliil xarimaya aynaan helin xalaal weeyo markaa kii daliila aynu haynay ibaaxadiisu de waaba cadiy xukunkiisu waa inoo cadiy kii kale ayn dee laga aamusaye ama nabaad ha noqdo ama xayawaane wax daliiloo xarimaya aanu jirin iyada markaa maxay noqonaysaa asalkan baan qabsanaynaayo xalaal weeye oo waa wax dee ilaahay subxaana watacaala ma iloobin ee waaba naxariisu inoo naxariisanayo ugaba aamusaye jaanib cafi ayay gelaysaayo waa wax bannaan ayuu noqonayaa bal qowlkaasna waa qowl labaad oo laga yaabo ee marka la eego in ay qowlkan raajax yeelaan qowl saddexaad oo tafsiil leh oo aada u muhiimana waa inoo sheegay oo wuxuu leeyahay shaadii dib ha loogu laabmo wixii daliil haddaanu hayna labada dhinacba iyada waan ka saaraynaa waa wixii daliil markaa aanu u jirin baan asalkayna ugu baahanaye wax kale mar kale uma baahnine marka maxaan eegaynaa bal wixii ha loo kala saaro manaafic iyo madaar wixii dadka waxtar u leh waa xalaal oo waa taa ilaahayba subxaana watacaala ugu madna sheegtay wixii dadka darar uga imanaya xaaraam buu noqonaya waana qowl labadii dhinacna adigu midba qayb kaba qaadanaya markaa dee tafsiilkaasi uu kuba sugan yahay oo ashyaada wixii manfaco iyo waxtar lena wuxuu noqonayaa khalaqa lakum maa fi lardi jamiican baa ilaahay yidhi isagoo inoogu madna sheeganaya dee waanayn wax aan jaa-is ahayn oon mubaaxayna rabbi inooguma madna sheeganaya waa inoo bannaan yahay wixii dararina dee laa darara walaa diraaraba waa kii xadiidku ahaaye ee bal maalan wixii dararee dadka ay wax uga imanayaan waxay noqonaysaa inuu xaaraam noqdo umuurahana da laga hadlayana waa bacd albica un qabla albica waa kaa ina yidhi xukuma jirte bal intaas weeye waana hadal waxa filaya aada u waadixa laqbaduna wax saasaa ishkaali ma jirta abyaada laa xukma xukum ma aha nin qabla bicati rasuuli rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bicadiisa horteed macnaa xukum sharci oo ku tacalluqayaa ma jirto dee inay rasuulkii cadaynayay axkaamtu maba jiro shareeco soo degtay ma jirto axkaamihii cadaysa qabla bicati rasuul wax xukuma oo bal matalan halkaa ku tacalluqaya ma jiro bal bacdaha ay bal ilxukmu xukumku bacdaha bacda bicati rasuuli ayuu ahaaday bimuqtada daliil kolba daliilku siduu keenayo waalaslu asalkuna fi lashyaai ashyaadii bal markaa waa acyaantan iyo ashyaada qabla sharci qabla wuruudi xukmi sharci taxriimuhaa xaaraamnibadkeeda weeye ay xaaraam tahay kaas baa u asala intaan dee sharciga wax markaas waxa weeye in aanna wax cadaynayo banaynaya aynaan kaba helin laa bacda xukmin sharci haddaba xukm sharciya dabadii iyada markaa arinku taas maaha oo ashyaada waxa u asalataa lama odhanaye dee wixii daliilku keeno ayuunbaaba xukm noqonoona waa kan sii wado wuxuuhi bal maa xalla wixii uu baneeyo asharcu sharcigu wuxuu baneeyo xalalnaahu waan banaynaynaa wamaa nahaana wuxuu inaga nahye canhu sharciguna xaramnaahu waan xarimaynaa waxaysu meeloo lam najid aynaan helin daliila xilin xalaalnimo daliilkeed aynaan helin sharcan sharci ahaan tanasiqna waan qabsanaynaa bixukmi asli asalka xukmkiisii dee uu ina yidhi walaslu fi lashyaai qabla sharci taxriimuhaa buu ina yidhi taxriimkaasaan qabsanaynaa mustasxibiina xaal aan wadanayno oon kaxaysanayno oon la saaxiibayna alasl asalka aan wadanayno weeyaan oo asalkaa xukunkiisii taxriimka ah aan qaadanayno laasi waa wixii isaga ka soo hadhay aan ahayn oo kaa wixii ka soo hadhay ma qaadanayna heyrkii laakiin isaga ayaan qaadanaynaa oo bal markaa maxay hadalkiisaasi noqon wixii aan daliil xaleelaya aynaan u helin xaraan buu noqon ashyaadii waqaala qowmun qowm waxay idhaaheen didda maakii dadkii qulnaahu aynu nidhi dee qowlkoodana kaba raajaxsanaa oo maxay ah ay asluha taxriiru ashyaada asalkeedu waa in la banneeyo ama xalaalnimo ilaa maa warada wuxuu soo arooray uu mooye taxriimuhaa xaaraamnimadkeedu fii sharcinaa sharcigeenna uu kuba soo arooray oo falaa yuradu ay fa yutabacu walaa yuradu waa la raacayaayo kaa lama celinayo laakiin kaa wixii aan ahayn dee maxaan kaba dhigaynaa waa xalaal wixii aan daliil aynaanu hayn xarimaya dee waana qowlkii hore ka xoog badan waqiila waxaa layidhi ina alasla asalku fii maa yanfacu waxa dadka wuxu taraya jawaasu banaani uu bannaan yahay weeye wamaa yaduru waxa waxyeelayaana yumnacu waana tafsiilkii jalaaldiin maxali iyo sharaxan waraqaadka iyo uu isagu kuba doortay dee waana kaasoo ashyaadii in loo kala qaado manaafic iyo madaar dee koleyna qaacido weyn baaba inoo noqonaysaa waxyaalahan imika cusboonaanaya inagu soo baxayo oo dhan kolba dee wax cusbe ay imanayaan wax lagu tasniifiya ashyaaya oo wixii manaaficana dee shay xalaalay noqona dadkii wuxuu tarayay wixii madaara ee dadka ay waxyeella ugu sugantay ama diin ahaantoodii ama dee sidoodii kale caqligoodii badankoodii akhlaaqdoodii wixii iyaga madaara ay ugu sugan tahayna in la yidhaha waxaasi dee ma bannaano oo dee waxa matalan dee wixii daliil gaara loo hayana imika lagama hadlaya waa wixii aan daliil khaasi aanu uba iman bal sheekhu wuxuu halkan kusii taam yeelay bayd uu kaga hadlayo istisxaabkii oonu markii horena ku soo darin oo marka dee istisxaabu xaalkan la xujaysta marka daliil sharciya la waayo deena waa masaladan imika ayuu kaba ratimayey oo xukumkii shayga marka aan ka dhigno ama ashyaada marka aan daliil sharciga jirin bal xalaalnimo aan ka dhigno istisxaabkii wuxuu noqonayaa marka aynu masaladii baxsinaynu eegno masaladii gaarkaan eegaynay haddii aan weyno wax bal matalan xarimayaynan asalkaa wadano dee aynu dhahno waa xalaal haddii asalku shay kale ah dhinaca kale ahaa oo bal matalan asalkii taxriim lagaba dhigana xaadiada ama shaygii mucayanka ahaa ayaynu xukunkiisa doonayna inaynu ogaano markaynu baxineen baxine wax daliilo xukum u sugaya aynaan helin ayaynu halkan u laamayna waa marka daliilkii sharcigaa la waayo ayaa masaladan loo baahanaya istisxaabkii marka maxaaba la odhanayaa dee kol haddii daliil sharci aanu jirin wax oo markaa xukunkiisa cadaynaya asalkii haddii ladhaa taxriim waa si isagu marka hore doortay de waa inaan markaa xaaraamnimadkii wadano ilaa wix naga bedelaya aan helo taas baa istisxaabka macnihiisu noqo bal markaa waana khaasatan dee suurooyin buu noqdaa dhowree kitaabkeenan inig aada u kooban waxaan kaga sheegi karno ama halkan uu dee sheekhuba ka ishaaray oo wuxuu uhi waxadul istisxaabi istisxaabka xaddiisu akhdulmujtahidi ninkii mujtahidkaa qaadashadiisa uu qaato weeye bilasli asalkii uu qaato oo ashyaada asalkeedii uu markaa daliil uu kaba dhigto markaa muxuu xaggii kaba qaadanayaa bilasli can daliili xukmin qad fuqid woo markaa isagii istisxaabku akhdulmujtahidi bilasli asal uu qaato can daliili xukmin waa xukum daliilkii xaggii daliilkaasoo qad fuqida la waayo marka ujeedadu daliilkii sharciga ahayd uu bal matalan waayo ee masaladan xukunkeeda uu ka qaadan lahaa isagoo asalkeedii u laabma ama waa ibaaxa ha la yidhaaho ama waa taxriim hawa la yidhaaho tafsiilkaa ha laba geliyo manaafic iyo madaar ha u kala laabmee wixii asalku uu ahaa isagoo u laabma oo halkaa xukun kaba dhigta sharciya ayaa istisxaabku noqonaya taas buu أو حد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم دليل حكم حقي قد فقد الواي كلنا مسألة ديتها رمي كورة ميسا marka daliil la waayo shay cayna oo acyaantan kala midood eegaysay ama shay aad eegaysay marka wuxuu noqonayaa haddii daliil la waayo daliilkii baa la raacay haddii kale wixii asalkiisia in loo laabmo marka asalkiisii baa la xujaysanaya daliil sharci uu noqonaya walow la iskuma khilaafsanaade kaasi bal markaa muxuu noqon istisxaab baa lagu magacaabaya waana masaladan makaan kaba soo baxnay ayuu kaba ratimaya wallah subxaana watacaala aclam bismi illah alxamdu lilah ثم الله الصلاة والسلام على رسول